الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين كجرني maydhashadii weliba waxaynu ku jirnay qaybtii markaa sunnaha ahayd qaala naadimu raximah llahu tacaala wuxu uhi wa shacran wa micطafan tacahadii wadlug wahallis wa biyumna kabtadi wa tutbicu alxayda bimiskin walwila masluuluhu xuduuru jumcatin kila cidayni waalifaaqati alislaamu waalkhasu listisqaau waalixraamu waxaa sheekhu leeyahay wa shacaran timihii wa mictafan iyo meelihii jidhka laabayaba tacahadii ku dadaal wadlug duug oo marmari gacantaadu intii ay gaadha jidhka wasali saddexee wabtadi waxaanaad ku bilowdaa biyumnaaka midigtaadana ku bilow wa tutbicu alxayda ahar alxaydi xaydka raadkiisii waxay raacinaysaa ruuxii dumar ahayd bimiskin udug walwilaa wilaa iyo xidhiidhin ayaa iyaduna ka mida sunnayaashii waxaa sheekhu halkan uu inooga hadlayaa dhowr arrimood oo sunnayaasha maydhashada ka mida waa qodobka koowaade waxaa la sunneeyaa buu leeyahay inuu tacahud iyo dadaal ku sameeyo timihiisa hadday yihiin kuwa madaxa iyo hadday yihiin kuwa garhka oo biyaha markaasuu dhex geliyo oo uu markaa intuu biyaha qaaday intaanu isku wada shubin inuu markaa guntooda wada qoyo usushooda wada gaadhsiiyo si uu hadhowtana biyaha un isugu shubo oo israaf aanu u samaynin qodobka labaad waxa uu leeyahay waa inuu macaadibda iyo meelaha jidhkiisa laalaabma ee laga yaabo biyuhu haddii aanu markaa dee biyo gaara iyo dadaal gaara aanu u samaynin inay biyuhu iska dulmi iska dulmari karaan inuu markaa ku dadaalo oo masalan uu biyo qaado oo markaa uu meelahaasoo dhan wada gaadhsiiyo hadday tahay kilinkilooyinkiisa haddii ay tahay sarcamihiisa haddii ay tahay markaa dhegaha iyo meelaha laalaabyadooda dhulkaa biyuhu laga yaabo inay isku dalmaraan oo aanay gaadhin waa inuu markaa biyo si gaara intuu ugu qaado inuu gaadhsiiyo waa marka dee weliba ay biyihii aanay ay ku gaadhayaan sidii kale ayaa weliba dadaalkan inuu sii sameeyaa ay waajibtay laakiin hadduu ogyahay biyuhu inaanay ku gaadhaynin saa u sameeyo mooyaane dee waxay ka mid noqonaysaa markaa halkii hore ee in jidhka lagu wada camimo biyaha ee markaa iyadu rugniga ahayd taas ayay markaa soo hoosgelaysaa ilaa jidhka waxaa la yaaliya wixii daahirka hadday timihii ciddiyihii meelahay ka baxan jiri in la wada gaadhsiiyo weeyan tanna markaa waa adiga oo og inay markaasaa u gaadhayaan sunno dheeraada oo markaa aad sii samaynaysa weeye kollaybana dadku arrintaa aad bay isaga sahashadaan waxaa laga yaabaa intay biyowun isku shubaan marka ay jiraabada leeyihiin inay iska soo baxaanuun dabeetana jidhkoodii in badan oo ka mida biyihii aanay gaadhin taasina waxay keenaysaa inay jinaabadii ku baaqi ahaato dee weysahoodii iyo markaa dahaaradoodiina aanay ansixin iyo cibaadadii markaa ka dambaysay oo dhammi waxaa kale oo markaa iyada sunnayaasha ka mida buu yidhi inuu markaa dalkii iyo duugid iyo masaxaad uu gacantiisa ku sameeyo intii markaa jidhkiisa ay gacantu u gaadho waayo culimmada madaahibta qaarkood ayaa dalkiga waajibinayo khuruujan min khilaafi man awjabahu bay yidhahdaan innagoo ka baxayna khilaafka cidda waajibsay khilaafkeeda waxaa kaloo markaa iyana sunnayaashu inoo sheegay ka mida inuu markaa jidhka dhammaantii inuu markaa wada saddexeeyo sidii weysadii oo madaxiisa ayuu markaa maydhayaa saddex jeer dhinaca midig buu saddex jeer maydha dhinaca bidix ayuu haddana saddex jeer maydhayaa dabeetana biyihii ayuu markaa isku wada shubayaa haddii uu biyo socdo markaa dee ku dhex maydhanayana ama dee markaa uu qasabad kudhex maydhaya saddex jeer dee kolba waa inuu isu dhigaa hadduu markaa dhex gelaya biyo fadhiyana dee waa inuu saddex jeer markaa uu dhex galaa waxaa kaloo iyadana sunnaa buu leeyahay inuu dhinaca midig oo kaga bilaabo oo maydhashada siduu waysada xubnaha midigu kaga bilaabayey inuu dhinaca midig markaa kaga bilaabo madaxiisa dhinaca midigu maydho haddana dhinaca bidix haddana dhinaca midiga jidhka haddana dhinaca bidix sidii markaa axaadiid ay ka hadlaysay qaabkii markaa nebiga maydhashadiisii ay tilmaamaysay waxaa kaluu yidhi ruuxii dumar ahayd ee markaa iyaduna caadadii ka maydhanaysay yacnii ama inan ama markaa dee mid la qabo xaasaba ha ahaatee waa inay markaa raacisaa asartii iyo raadkii markaa xaydka iyo nifaaskii markay ka maydhanaysaba waa inay miski iyo markaa uduga ay raacisaa oo markaa ay intay cudbi iyo qudni markaa ay ku sabayso inay markaa xubinkii iyo markaa intii ay daahirinaysay ay soo wada mariso si maxalkii markaa dee nijaastii ay uga saarto ay una udgiso taana waxaa markaa tilmaamaya xadiidkii bukhaari iyo muslim ay warinayeen markii ay haweenedu weydiiyey siday uga maydhanaysa caadada waa kii lahaa khudii firsatan min miskin fatataharii bihaa waxaad qaadataa yacnii waxoogay mara ah oo markaa miski iyo udug markaa lagu sameeyo ku dahaaro qaado waa tii lahayd markaa si aan ugu dahaaro qaata ee ulaa subxaana allahi tataharii bihaa yacni ilaahay baa nasaare ku dahaaro qaado ayaduna ay le si aan ugu dahaaro qaataa ee dabeetana ay caayishi tidhi intaan jiiday ayaan u sheegoon u sharaxay bay tidhi waayo markaa marka dee arrimahaasoo kale laga hadlayo inaan markaa afga lagu ballaadhinin ee markaa sidaas o dhan looga hadlo oo dumarkuna ay gaar isugu sheegaan waxa ragguna gaar isugu sheegaan ayaa markaa muhiima oo nebigu sala allahu alay wasalam uu inagu tacliiminaya sida qur'aankuba markaa wixii dhex mara markaa qoysaska dee uu u dado ee markaa marada uu saaro ee markaa waxyaalo badanoo markaa asula ugu sameeyo in markaa afka lagu ballaadhiyo markaa kutubtii la akhriyayo waxay noqonaysaa markaa mid khilaafsan hadyigii nebiga sala allahu calay wasalam waxa un laga soo reebaa markaa hadday ruuxa dumari dee muxribo tahay oo xaj ama cumro ay xidhan tahay ayadu markaa wax diiba ma isticmaalayso oo dee looma oggola hadday markaa ciddo tirsanaysana ayaduna markaa diibka aynu soo sheegnay ma isticmaalayso waxaa kaloo la sunneeyaa buu leeyahay in afcaashii maydhashada la xidhiidhiyo sidii weysada oo kale oo waxaynu soo tilmaannay inay sunno ahayd weyse xidhiidhintu kanna markaa waa sunna oo waad kala qallajin kartaa oo qayb baad markaa maydhi kartaa hadhowna qayb kale ayaad maydhi kartaa laakiin sida wanaagsani waa inaad israaciso wa tacaahad u dadaal ayuu leeyahay shacaran tibihii wa micdafan iyo meelihii laabmayey wadlug duug oo ku jejebi markaa gacantaadii wasalid saddexaa maydhitaankii wa biyumnaa kabtadii midigtaadana ku bilow wa tutbicu alxayda ay asaralxaydi xayd yaraadkiisii bimiskin udug ayay raacin walwilaagu yusannu waxaa la sunnay alwilaa xidhiidhin la xidhiidhiyo ayaa la sunneeya masnuunuhu haddaba maydhashada kiisa masnuunkee la sunneeye waa xuduuru jumcatin jumca xaadirideed kilaa ciidayni labadii ciidood weeye waalifaaqatu miyirsigii weeye alislaamu walislaamu islaamnimadii weeye waalkhasbu madoobaadkii salaaddii markaa loo tukanayay madoobaadka weeye alisqaa walisqaa'u roobdoonta salaadeedii weeye walixraamu iyo xarmashadii dukhuulu makata maka gelideed weeye wuquufu carafa wuquufu carafa iyo carabaysa agitaankeeda wa ramyu iyo tuurashadii la tuuranaya markaa buuraha waalmabiitu bilmusdelifa iyo musdelife ku berigeeda wa quslu man iyo mid markaa maydhashadii hasala maydhay mayitan mayd kamaa sida lidaakhililxamaami xamaami xamaamkii galayba loogu sunneeyey ow man xujimaa ama kii la toobay waxa sheekhu halkan uu inoogu sheegayaa ilaa shan iyo toban maydhi oo markaa sunno ah ka ugu adagee markaa ugu horreeyee koowaad waxa weeye maydhashada jumcada qofkii doonaya jumcada inuu ka qaybgalu xaadiro walow jumcada yaanay waajibba ku ahaaninoo dee ama ruux dumar ahaato ama qof socotaaba ha ahaato waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam dee waa amray markaas maydhashada wuu amray sida xadiidka markaa imaamu albukhaari warinayo idaa jaa axadukum aljumucata falyakhtasil marka uu doono midkiin jumcada inuu tago ha maydho waxaa kaloo nebigu sala allahu calayhi wasalam iyadana uu yidhi xadiidka kale saxiixa ee bukhaari iyo muslim ay warinayaan quslu yowmi aljumcati waajibun calaa kulli muxtalim maydhashada maalinta jumcadu waajib ayay ku tahay qof kastoo muxtarimahoo qaangaadha markaa amarkaa iyo waajibkaa uu nebigu sala alla alay slam tilmaamay inaanu markaa waajibkii markaa ahayne uu yahay markaa mid aad u adag amarkaasina lilwujuubi aanu ahayn waxaa tusinaya oo markaa sarfinaya xadiidka kale abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa'i ay sunankooda ku warinayaan ee nebigu sala allahu calayh wasalam man tawada'a yowma aljumcati fa biha wa nacimat qofka maalinta jumcada weysaysaa rukhsadii ayuu qaatay waanay wanaagsanaatay waman iqtasala faalquslu afdal qofka laakiin maydha maydhiga ayaa u fadli badan ayuu yidhi markaa wuxuu sheekhu uu yidhi xuduuru jumucatin jumca xaadiritaankeed bimacnaa waxaa loo sunneeyaa cidda xaadiraysa un kii aan isagu xaadiraynin looma sunneeye ka qaybgelaynin min hunaa halkaa waxaad ka fahmaysaa maydhashadan ma salaaddaa le mise yoomka ayaa leh waxay markaa qabaan shaaficiyadu inay salaaddu leedahay oo waxaa loo maydhanayaa salaaddaa iyo tegiddaa ay tahay xigmadda iyo ujeeddada ka dambaysaana dee waa meel ummad fara badan isugu imanayso inuu qofku markaa isagoo nadiifa oo markaa weliba say dee xadiid kale tilmaamaysay yacnii udug wixii uu helayay sii marsaday oo maryo markaa nadiifa sii qaatay oo weliba ku cadcaday inuu tago waayo meel kastoo dadku ay isugu imanayaan inuu qofku isagoo nadiif oo udugle inuu tago oo isagoo uraya oo shiiraya aan u tegin mid markaa sunnaahoo wanaagsan weeye saas daraaddeed bay maydhashayo fara badan ayaa waxay odhan doonaan jumcadii ayaan uga qiyaasanaynaa le'anno jumcada waxaan loo yidhi waa in laysnadiifiyo meeshaa dadku isugu imanayaan in laysnadiifiyo laysudgiyo meel alliyaalyo meeshii ummaddu isugu imanaysana in loo maydho qofku isnadiifiyo isudgiyaa mid ayada sunnaa weeye wale waxay leemaha maalintaa loo loo maydhanayaa ka labaad iyo ka saddexaadna waxay noqonayaan waa labadaa maydhi ee labada ciidood ee ciidulfidriga iyo ciiduladxada ayaga markaa maalinta ayaa leh walow salaadaba ayaanu markaa ka qaybgeline maxaa yeelay dadkii ayaa isugu imanaya sidii jumcada oo kale yacni waxyaalaha tilmaamayana insha allahu tacaala baabkiisa markaynu gaadhno ayaynu adiladiisa iyo waxyaalaha tilmaamayana aynu gaadhi doonnaa waxaa ka afraad markaa isagana maydhasho ifaaqo qofku haddii uu markaa waali ama markaa miir doorsoonba uu ka soo baxo inuu markaa maydho si xadiidkii markaa saxiixayn markuu kolba nebigu miir doorsoomayey ee uu lahaa markaa salaaddii miyaa la galay ee qulaha kolba biyo ii soo dhiga ee uu markaa isku shubayey taas ayaa markaa looga qiyaasay mar hadday taa markaa ay xadiidkii ku saaray bukhaari muslim ay warinayeen junuunkiina markaa waa looga qiyaasay waxaa kaloo ka mida markaa maydhashada qofkii gaalkaa markuu soo islaamo ayadana inuu maydho iyaduna sunnayaasha ayay ka mid tahay sida markaa dee qays ibnu caasim oo kale markuu soo islaamay uu faray sumaabat ibnu wathaalna isagana wuu faray sida ibnu khusayme iyo ibnu xibbaan iyo ay iyaguna warinayaan waajibna amarkaasi ma aha oo le'annahu jamaaco fara badanoo soo islaamtay oo aanu markaa maydhi farin ayaa la arkay ka lixaadna waxa weeye maydhashada salaada dayaxmadoobaadka ama cadceedmadoobaadka in ayadana loo maydho le'anna waxay leeyihiin waa meelay iyadana salaaday dadki isugu imanayaanoo sidii jumcada oo kale inuu qofku isagoo nadiifa ku taga ayaa wanaagsan ka toddobaad waxa weeye waa maydhashada salaada roobdoonta ayadana loo maydhanayo ayaduna waxay leeyihiin jumcadii unbaa looga qiyaasanayaayo dee waa salaad markaa dadka ay isugu imanayaan maydhashada markaa ayana loo maydhanayo ayaa kii siyada ixraamka iyo xarmashada siduu markaa haddii axaadiidaasi ay tilmaamayeen faraha badan ee ku soo arooray nebigu sala allahu alay slam intuu maydho ayuu dabeetana ixraaman jiray waxaa ka mid ah maydhashada markaa maka gelitaankeeda qofku markuu sii gelayo inuu u sii maydho sida xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan uu tilmaamay ee uu leeyahay cabdillaahi ibnu cumar baa wuxuu maka ma geli jirin ilaa waxa uu beryi jiray markaa diituwa meesha la yidhaahdo marka ugaa berisaaba intuu maydho ayuu makana maalin geli jiray markaasaa wuxuu sheegi jiray nebigu sala allahu calayhi wasalam inuu sidaa samayn jiray waxaa ka mid a markaa ina maydhashada alwuquuf bicarafa carafa markaa la istaagayo in ayadana loo maydho le'annao meel markaa ayana dad badan isugu imanayaan weeyaano sidaa daraaddeed baa loo sunayay insha allahu tacaala markaynu halka baabkiisa gaadnana waynu arki doonaa maydhashada loo maydhanayo maalmahan saddexda ayaamutashriiqa la yidhaahdo ganashada markaa buurta iyo tuurashada la tuuranayo sida xamaalmad in loo maydho ayaa iyadana la sunneeya ayada jamratulcaqaba maalinta tobnaad maydhashaeedu maydhashadii ciidda ayay u dhowdahay waxaa kaloo ka mida isaguna maydhashada mabiidka musdelifa la maydho habeenkan markaa tobnaad ee laga soo noqday carfo maydhashadeeda mabiidka musdelifa loo maydhaya kaa iyaga waa laga xoog badan yahay ee waa maalintii aroortii ayaa markaas loo maydhanayaa ee maaha marka habeenkii ka markaa sunnaha ahayd waxaa kaloo ka saddexiyo tobnaad uu yahay maydhashada qofka mayd maydhay ama muslimaad ama gaal ahaaday haddaad mayd maydho inaad markaa maydhataa iyadana waa sunna oo xadiidka imaamu axmed iyo ibnu maaja iyo ay warinayaan sanadkiiu saxiixaya man qasala mayitan falyaqtasil qofka mayd maydhaa ha maydhno qofkii qaadaana ha weysaysta baa nebigu sala allahu alay wasalam uu yidhi inuu sunno yahay amarkaasi oonu lilwujuub ahayna waxaa tusinaya nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi maydhiga a maydkiinna maydhaan idinkama saarna maydhi waajibi marka a maydhaan ee yacnii inaad maydh maydhataani shay sunna weeye ka afar iyo tobnaadna waxa weeyaan qofka markaa dee xamaam galaa marka uu doonayo inuu ka soo baxo inuu maydho ayaa markaa iyadana sunno ah waxaa ka mid oo ka shan iyo tobnaad noqonaya qofkii markaa istoobay inuu markaa isagana maydho waxaanay deliishanayaan xadiid bayhaqi warinayo asar bayhaqi warinayo cabdilaahi ibnu camr ibnu caas wuxuu leeyahy waxaan ka maydhan jirnay shan ayaan ka maydhan jiray toobinka iyo xamaamka kilinkilada markaan iska gurno janaabada iyo maalinta jumcada waan maydhan jirnay bay yidhaahdeen markaa wax markaa jidhkii doorinaya weeyaan ama daciifinayooo maydhashada iyo biyaha weliba qaboweyn lagu maydhaana jidhkii ayay markaa awooddii ay u soo celinayaan markaa wuxu uhi masnuunuhu kiisa la sunneeyey markaa maydhashadu xuduuru jumucatin jumca xaadirideed weeye kilaa ciidayni labadii ciidood weeye walifaaqatu ifaaqa iyo miyirsi markaa uu miyirdoorson ama weli ka mihirsay weeye alislaamu walislaamu islaamnimadii qofka hadduu gaalkaa islaamo isaga waa maydhanaya waalkhasbu wasalaatu lilkhusuufi waa salaaddii markaa madoobaadka dayaxa macdeedda oo loo maydhanayo weeye midnaa alisqaa walisqaa salaaddii roobdoonta walixraamu iyo xarmashadii xaja ma cumro qofku xarmanayey dukhuulu makata maka geliddeeda wuquufu carafa wuquufu carafa carfa istaaggeedii wa ramyu iyo tuurashadii buuraha la tuuranayey saddexdaa maalmaha saddexdaa iyo tashriiqa laydhaha waalmabiitu bilmusdelifa ku bariga markaa iyo heshee musdelifa la baryay weeye wa quslu man mid maydhashay weeye qasala mayitan mayd maydhay kamaa sida yusannu loogu sunneeyo maydhashada lidaakhili alxamaami xamaama kii galay ow man xujima ama kii la toobay waalquslu maydhasho filxamaami xamaamkii lagu maydhaa jaaza lidakari labkii waa u bannaaye maca sadri cawratin cawraa suriddeed lala qabo wa qadin ilbasar iyo argoy iyadoo la laabayo wayukrahu dukhuulu gelid waa la gelaysaa fiihi xamaamka la gelinnisaa'i dumarkii waa loo gelaysaa ilaa licudri maradin ilaa licudrin huwa almarad cudur xanuuna mooyaane u nufasaa inay gabadhii gabadh nifaas la tahay mooyaane wa qabla an yadkhula intaanu gelinayo yucdii ujrata mushqaayadiisa ayuu siin walam yujaawis gudbinna maayo fi ikhtisaarin maydhashada xaajatahu baahidiisana dhaafin maayo oo ka badin maayo halkan sheekhu waxa uu markaa waxooga inooga hadlay xukunka uu leeyahay gelidda xamaamku ragga iyo dumarkaba xamaamaadku waxay ahaayeen waxyaalaha horta aanay carabta aanay lahayn ee dadkii kale cajamka ahaa ayaa isticmaali jiray markaana waxaanay ahaayeen guryo la dhisayeyoo dadku ay gelayeen lilikhtisaali walistishfaa bay yidhaahdeen in lagu maydho iyo in markaa waxoogay caafimaada laga daya ayaa loo gelayay waayo min alxamiim bay ka haato wahuwa maamaau lxar biyo kulul ayaa markaa biyaha ayaa lagu kulayrin jiray dabeetana biyo kulul baa laga heli jiray oo lagu maydhan jirayoo taas ayaa markaa qofkii markaa biyo kulul u baahda ama caafimaad ahaan biyaha kulul ka dayaya ayaa geli jiray waxaanay ahaayeen inta badan sidaa dee aan arkayna ila indadaan markaa diin lahayn oo markaa dee islaamnimadu aanay gaadhin ama dee islaamkaba ka horbaa lahaaye waxay ahaayeen meelo markaa dee rag iyo dumarba la wadagelayo oo caamaho laga yaabo markaa la maydhanayo inay cawrooyinkii muuqato oo dadku laga yaaba inay ama maryaga yaryar ku galaan amaba isba qaawiyaanoo dee kii xayankaa xige aad arkayso kii xayankaa xige aad arkayso dadkii markaa ay isu dhex jireen rag iyo dumar ayay ahaayeen sidaa daraaddeed baa nebiguna sala allahu calayhi wasalam uu ka hadlay rag iyo dumarba waa uu ka hadlaa markaa wixii ay ku gelayeen iyo wixii markaa maxaadire meesha ku jirtay ayuu markaa kalasii ka sii hadlay markaa wuxuu sheekhu leeyahay maydhasho markaa lagu maydha xamaamka raggii inay markaa galaan ay ku maydhaan waa u bannaan tahay laakiin waxaa laga maarmaanaya inay cawradooda asturaan oo cawradii dee waxa weeye xudunta iyo labada lowinta udhaxaysa intaasi waa inay u asuran tahay waxa kaloo laga maarmaana dee inay araggoodii ka laabtaanoo cawrada iyo markaa dadkii kale cawradoodii aanay markaas egin haddiiba ay dhacdo dee cid markaa cawradeeda muujisay inay meesha joogto waxaa kaluu leeyahay dumarkii ayagu inay galaan waa karaaha iyadoo waa loo karaahaystaye cudurdaar inuu jiro oo sida haweenayda inay xanuunsanayso oo ay dee markaa biyaha kulul caafimaad ka dayayso ama xayd iyo nifaas iyo inay leedahay oo biyo markaa kululoo iskaga daahiriso ay weydo marka ayagiina dee waa u bannaanaanaya markay cawradooda asturaan ee araggooda markaas ay laabtaan yacni karaha ayay markaa guud ahaan waa karaha laakiin marka cudurdaarkaasi ay jiro mid u bannaan weeye laakiin ayaguna dee waxay faran yihiin inay markaa indhahoodiina laabaan cawradoodiina markaa ay asturaan xadiid ayaa markaa ku soo aroortay sida xadiidka abu daawuud uu warinayo ibnu maajana uu sunankiisa labaduba ay ku warinayaan nebigu sala allah alay slam satuftax calaykum ardulcajam waxaa furan doontaan oo aa qabsan doontaan dadka cajamkeen carabta ahayn dhulkoodii wasatajiduuna fiiha buyuta yuqaalu lahaa alxamaamaat waxay idinku arki doontaan guryo xamaamya la yidhaahdo falaa yadkhulha arijaalu ilaa bilmizar ilaa bilizaar ama ilaa bilizr yacni iyo raggu yay gelin dee inay hoosgunni iyo markaa macawsahoodii ay xidhan yihiin mooyaane wamnacuuha nisaa'a dumarkana ka manciya ilaa mariida ow nufasaa dee gabadh xanuunsanaysa ama gabadh nifaas le mooyaane riwaayaha imaamu axmed uu leeyahay iyo nasaa-i iyo xaakim iyo ay warinayaan oo sanadkii u saxiix yahay waxay ahayd xaraamun cala arijaali dukhuulu lxamaami ilaa bimizar xamaamka yani ragga waxaa ka xaaraanaya inay xamaamka galaan ilaa mizar iyo markaa dee hoos gundigoodii inay markaa xidhan yihiin mooyaane xagga iyaga dumarka axaadiis dhowra ayaa markaa ku soo aroortay mid waa kaa wamnacuuha nisaa ilaa mariida ow nufasaa uu nebigu sala alla alay slam yidhioo waa sida matniga sheekhu inoogu sheegay waxaa jira xadiid kale oo markaa uu warinayo abu daa'uud iyo ay warinayaan tirmidiya baa warinaya wuxuu nebigu sala alla alay slam maa min imra'atin takhlacu hiyaabaha fii kayri beytiha haweenay alliyaaliyo haweenaydii maryaheeda ku bixisa gurigeeda waxaan ahayn ilaa hatakad maa baynaha wa bayna allah wixii ayada iyo ilaahay u dhexeeyey asur ahaa ayay markaa qaaday si axaadiida kale ay caddaynayso ee axmed uu warinaya iyo xaakim iyo ibnumaajah iyo sheekh albaani uu tasiixinayo ayuma imra'atin wadaca hiyaabaha fii kayri beyti zawjiha haweenay alliyaalyo haweenaydii maryaheeda dhigay gurigii ninkeeda waxaan ahayn faqad hatakad satra maa baynaha wa bayna allah waxay haweenaasi dallaaciso ay qaaday asturkii ayadiiyo ilaahay u dhexeeyey axmed iyo tabaraani waxay mucjabulkabiirka uu ku warinayaa tabaraanina ayumaa imra'atin nasacat hiyaabaha fii kayri beytiha haddii aanay nin bana lahayn ama hadday nin leedahay guriga ninkeeda haddii aanay lahayn gurigii markaa ay deganayd haweenay allaaliya haweenaydii maryaheeda ku bixisaa kharaqa allaahu canha sitra ilaahay asturkiisii waa ka dilaacinaya oo iyadana waa ka xayuubinaya waxaa kaloo markaa iyadana xaakim uu warinayaa ina caaisha tiri nebigu inuu yidhi alxamaamu xaraamun cala nisaa'i ummati xamaamku xaaraan ayuu ka yahay dumarka ummaddayda xaaraan ayuu ka yahay waxaanay markaa arrintani dee ku dhisnayd waxaan waxaa markaa isku wada furan ee layswada arkayo ayay markaa ahayd laakiin dee hadda innaga xamaamyadeen laga yaabo weliba iminka dee in raggiina qaar loo sameeyo dumarkiina gaar loo sameeyo haddana qof waliba markaa hadday maydhashotii haddii xaajo gudasho tahayba yacnii qol gaara uu gelayoon cidina aanay arkaynin taa iyada wax maxduur ahi kuma sugna haddii ay markaa tayn kale lafdiisa uu ka wada dhaxeeyo laakiin istidexqaad aanu jireen dee la kala basrin oo la kala duwayo taa lafdeeda wax dhibaato ahi iyadana kuma sugnaa xaggan maryo dhigashadana dee waxa weeye maryo dhigasho markaa dee ay cawradeedii ay muuqanayso oo ay markaa dee ajaanibta arkaysa weye ee haddii ay markaa dee guriga saaxiibadeeda ay tagto oo cawradeediina dee aanay muujinayna markaa maryadii xijaabkeedii iska dhigato yacni wax dhibaato ay kuma sugneen meeshii markaa cawradeeda ay ku muuqanayso ayuunbaa markaa la diidan yahay meel kastooo markaa ama kubad ha la ciyaarayo ama ha la dabaalanayo ama markaa meelaha la isugu imanaya rag iyo dumarba markaa cawrada in la asturtaa arrin laga maarmaan aho markaa waajiba weeye haddaba sidaa diinteennu dee shay walba ay aadaabta ugu yeeshay aadaab badan bay culimmadu u sheegeen oo axkaam badan bay ka qoreen waxa uu leeyahay kow inta aanu gelin dee waa inuu qofkan ujradiisii iyo mushqaayaddiisii uu siiyaa le'anna waxay leeyihiin inta uu biyo adeegsan doono iyo intuu ku jiri doonaa labaduba waa majhuul manfaca markaa majhuulo ah baa la iibinayaa dee mushqaayaddii oo markaa la bixiyo lagu heshiiyaa labadii ciwadba markaa jahaaladii bay markaa midkood ka saaraysaa qofkii markaa dee hawshan isagu qabanaya nafdiisii ayay markaa wanaajinaysaa waa haddii dee aanay ujra macluuma ama yacnii shardi lagu egya ama caado lagu egaani jirin oo waxay dhahaan yadkhula alxamaama biujratin macluumati bishardin aw caada waa inuu ku galaa ujro iyo mushqaayad dee lagu yaqaanno oo shardi oo uu qofku kugula heshiiyey oo guhi intaasaan kaa qaadanaya ama mid caad ahaan lagu yaqaano qof walba laga qaado macruufa innaga iminka sida shanta boqol iyo laynooga qaadaya waa inay ama macruuf macluuma bilcaada ay tahay ama waa inay macluuma bishardi tahay oo mid lagu heshiiye ay tahay laakiin marka aanay sidaa ahayn ee caado iyo shardi toona aan lagu ogayn biyihiina wax qiyaasan aanay ahayn dee hadhow waa isqabsanaysaan intaasaa lagu sugayo o lagu taagnayntaa bixi buu leeyahy dabeetana isqabsi baa imanaya markaa siaydaan isu qabsanin ka sii heshiiya intaanad gelin mushqaayadiisana sii xagga kale waxa iyada inoo sareeye xilsaar qofka markaa iyana saaranoo inuu biyaha iyo wakhtigaba intuu u baahan yahay inuu ka isticmaalo xagga biyaha intuu uga baahayo buu ka isticmaalayaa marka ay dee qasabo socoto oo kale yihiin hamyada qaar baa jira dee lagu dhaaminayo tariyar ama killi lagu dhiibayo dee intaa waa soo isticmaali kartaa laakiin markay qasabo socoto tahay haddaad giddi maanta farararaqdaasun markaaad ku hayso hoos taagnaato oo laga yaabo yacni afartan jiri afartan litir ama laba jirikaan inaad markaa ku maydhato xaaraan bay markaa noqonaysaa wakhtiga lafdiisa aad ku jirayso waa in markaa dee intaa xaajadaadu iyo baahidaadu ay tahayna aanad markaa ka badinin ee waa inaad markaaba iskaga soo baxdaa labada arrimoodba haddii aad intii markaa xaajada ama yacni loogu talagalay aad ka badiso xagga wakhtigii ku jiritaankiisii iyo xaggii markaa biyahaad isticmaalaysaba hadaad ka badiso mid markaa ku banaan inuu xaaraan ayaad ku dhacda iyo isticmaal hanti cid kale leedood bikayri idan ku isticmaashay markaa walquslu maydhashada filxamaami lagu maydhanayo la gelaya jaasa waa u banaayay lidakari labkii maca sadri cawratin cawraa surideed lala qabo waqadin lilbasar iyo araggii iyadoo la laabayo haddiise cawradii ay muuqanaysaa qofka araggeenu xaaraan bay ka noqonaysaa wa yukrahu dukhuulu fiihi linisaa dumarkii inay galaan ayaa loo karaahisaa ilaa licudri maradin ilaa licudrin huwa almarad cudurdaar xanuuna mooye idaafa bayaani bay noqonaysaa ow nufasaa ama inay haweeney haweeney nibaasa maxayd la tahay oo biyo kuloo isku maydho ay weyda mooyaane wa qabla an yadkhula intaanu gelinna yucطii wuxuu siinayaa u bixinaya ujratahu mushqaayadiisii ayuu bixinayaa qofka walam yujaawis gudbinna maayo fi ikhtisaarin maydhashada iyo xagga fadhiga xaajatahu xaajadiisiiyo intuu u baahan yahi diinteennu sidaasay wax kasta iyo xaalad kastaba ay markaas uga hadashay aadaab iyo axkaam ay ugu yeeshay baabu tayamumi gebagabaysigii ayuu u baab yahay maqaasidii markaa tahaarada ayay ka mid ahayd gebagabaysigu xagga luq ahaana alqasdu baa la yidhaahdaa sharci ahaanna waxaa la yidhaha insaalu turaabi ila alwajhi walyadayni bisharaa'id makhsuusa waa cibaadadaas iyo tahaaradaas ah inaad ciidda ama camuudda ama burciidda inaad u isticmaasho wejiga iyo labada gacmood gaadhsiintooda adigoo weliba niyo markaa tahaarana u niyeynaya dee ilaahay baa markaa qur'aankiisa haddii biyo la waayo in kuntum ardaa w calaa safarin aw jaa axadu minkum min alkhaa'id aw laamastumu nisaa falam tajiduu maan fatayamamuu ilaahay baa yidhi gebagebaysa waxaana nebigu sala llahu ta xadiidka muslim yidhi markuu khasaa'ista ka hadlayey nebiga la siiyey jucila lana ardu kulluhaa masjidan wa turbatuhaa tahuuraa waxaana looga yeelay dhulkii dhammaanteed masjid baa nooga yeelay waa kuwada tukanaynaa camuddeedina mid daahiroonu ku tahaaro qaadanayno ayaana looga yeelay buu yidhi markaa qofka muslimka ay salaadii soo gaadho hadduu xataa biyaana ciiddaas ugu gebagabaysanaya haddii u markaa masaajid waanana dhulkao dhanba u masaajidaho uu ku tukanaya dariskeenna qaybtiis hore halkaa inoogu jirto wallahu aclam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين كجر بلوغ جبيسيا قال الناظم رحمه الله تعالى وحو تيمم المحدث يوم الأجنبى يباع في حال وحال وجبا تيمم المحدث كي محدث كهاي حدث كي يرقبي aw ama man ajnaba kii jinaabobay gebagebaysigiisa yubaaxu waa la banneeyaa fii xaalin xaalad waa iska mubaax wa xaalin wajabaa xaaladna waa waajib oo waajibaa waxaa sheekh horta uu leeyahay cidda gebagebaysanaysaa waa laba miduun qofka muxdidka ah ee xadadkii asqarka ahaa qaba iyo qofka jinaaboobay ee jinaaba ay ku timi labadaas ayaa gebagebaysanaya junubka waxaa la midoo dee xadad akbar ay wada yihiin ruuxii dumarka aydee caadada ama dhiigga markaa dhalmada ka daahirsanaysay mucdidka isaga dee waa ijmaaco iyadoo waa culimmada ku ijmaacsan yihiin junubkana markaa dee axaadiisii xadiidkii camaar ibnu yaasir iyo aynu garana macruufka ahaa ayaa ku soo arooray haddaba wuxuuna yidhi laba xaalo ayuu leeyahay mar haddaynu hortu nidhi waxaa gebagebaysanaya waa muxdis ama man ajnaba waxa baxay qofkii nijaasoobay ee nijaasa ay jidhkiisa soo gaadhay dee nijaasadaa u gebagebaysan maayo ee waynu markaa iska tidhaa iyo dee biyihii uu iskaga tidhaa xaalad wuxuu yidhi waa mubaax oo waa marka uu jiro cudurdaar u bannaynaya inuu gebagabayso iyadoo uu karaya biyihii inuu isticmaalana masalan wuxuu karaa biyihii inuu inuu iibsado laakiin biyihii waxaa lagu iibinayaa lacag ka badan samamid intii lagu iibin jiray in ka badan baa lagu iibinayaa sharcigu wuxuu kuu bannaynayaa maadaama oo biyaha intii caadiyan lagu iibin jiray in ka badan lagu iibinayo inaad iska gebagabaysato markaa inaad biyaha iibsato oo aad weysaysataana waa kuu furan tahay inaad iska gebagabaysaana waa kuu furan tahay waxaa kaloo la mida qofku hadduu hadda biyala' yahay laakiin uu og yahay waa awal alwaqti markii salaaddu ay kuu soo gashay salaaddii duhuroo kalaa kuu soo gashay hadda biyo ma haysid laakiin waxaad og tahay ama aad malaynaysaa inay biyo iman doonaan ama aad heli doonto ama yacni qasabadiiya wax soo dhici doonaan intaan casarka la gaadhin inaad iska sugto oo aad biyaha iska sugtaana yacni waa mid kuu bannaan inaad markaa iska gebagabayso oo siaa ku dugataana waa mid markaas iyaduna mubaax ku ah haddii markaa qofku uu biyihii markaa kari waaye isticmaalkoodii oo aanu adeegsan karayninna iyadana waajib bay noqonaysaa dee inuu gebagabaystaa taana isagaa markaa sheekhu shuruudda inoogu sheegi doona markaa wuxu uhi tayamumulmuxdisi kii muxdidka ahaa gebagabaysigiisa aw ama man ajnaba kii jinaababay gebagabaysigiisu yubaaxu fii xaalin xaalad waa mubaax wa xaalin xaalana wajaba waa waajiba wa sharduhu ay shuruuduhu waxa weeye khawfun cabsi min isticmaali maa min isticmaali maayin biyo isticmaalkoodu ka cabsado ow faqdu maayin ama biyo waayidood faadilin ka dheerada can idama iyo onka dukhuulu waktin wakhtii soo gelidii ayaa la shardiyaa wa su'aalun daahirun su'aal iyo weydiin muuqataa la shardiyaa lifaaqidilmaayi kii biyaa waaye baa loo shardiyaa turaabun daahirun camuu daahira baa la shardiyaa walow qubaara ramli qururux markaa boodhkiiba ha haadee laa mustacmalan mid la isticmaalay may oo multasiqan ku dhegan bilcudwi xubinkii oo munfasilan ama ka socmayoo ka daatay waxa uu halkan sheekhu inoogu sheegayaa shuruudda gebagabaysigu uu leeyahay waxa uu inoo sheegay ee dhowr shardi ayuu inoo sheegay ilaa afar shardi ayuu inoo sheegay waxau idhi kow waa inuu qofku ka cabsado biyihii inuu isticmaalo muxuu ka cabsanayaa xanuun wuxuu ka qabsana cabsanayaa qabow daran baa jira wuxuu dabeedna uga cabsanayaa inay nafdiisuba ku baxdo wuxuu ka cabsanayaa xubin inuu markaa go'o wuxuu ka cabsanayaa xubin inuu naafoobo wuxuu ka cabsanayaa xanuun inuu ku yimaado wuxuu ka xanuunsa wuxuu ka baqanayaa inay markaa xanuunku ku sii kordho wuxuu ka baqanayaa inuu markaa bogsaadigii markaa ka yar dib dhaco waxa uu ka cabsanayaa in shayn iyo foolxumo ay ku sabaysanta jidhkiisa ayuu ka cabsanaya waxyaalahaasoo dhammi hadday ay yimaadaan qofkii waxa markaas u furan inuu markaa gebagabaysto waalata ilaahay le wain kuntum mardaa haddii aad markaa xanuunsanaysaan dee gebagabaysta ayaa ilaahay leeyay mar haddii aad xanuunsanaysaan waxa kale oo markaa iyaduna ka mida oo shardiga labaad markaas uu yahay horta waxa weeye inuu biyihii isticmaalkooda ka cabsado amaa inuu biyo waayo ka dheeraada oonka iyo cabbitaankii ka dheeraada xisan maba hayaba biyo wax biyaha u hayaaba ma jiro ama waa hayaaye waxa uu hayaa wax yaroo markaa cabbitaan ugu baahan yahay isaga ama xayawaan muxtarami ayuu markaa hayaa biyaha markaa waxaa laga soo qaadayaa biyo aan jirin baa markaa laga soo qaadayaa wa minhu maca mawjuudun ka macduumin muhil ka waajidil maayo idaa tayamama waa halkaynu soo maraynay oo kale mar hadduu biyo yar hayo laakiin biyaha ugu baahan yahay cabbitaan ama yacni nafdiisa ama xayawaan xurma leh biyahaasi biyo aan jirin baa laga soo qaadaya uu gebgebaysanaya ow faqdi maain faadilin can idama waxaa kaloo isaguna markaa shardi ah inuu wakhtigii salaadan uu gebagabaysanaya inuu galay ama faraad ama sunna ahaatee leannahu waxay leeyihiin tayamumku waa tahaara daruura bay iyagu yidhaahdeen daruurana wakhtiga lagama horraysiiyo xilligaa markaa ay ku bannaan tahay gelitaankeedu ayuunbaad markaa gebagabaysanaysa waa tahaara daruura bay yidhahdeen waxa kaloo ayala shardiga bay leeyihin su-aal daahira iyo weydiin muuqata inuu dadka biyo weydiiyo laakiin biyaha su-aasha daahirka iyo biyo weydiinta ayaa loo shardiyaa lifaaqidilmaayi kii biyaa waayey kii isaga u gebagabaysanayay xanuunka isagu waxba weydiin maayo biyo leannu biyihii ayuu agtiisa buuxa ayuu isagu iska gebagabaysanaya laakiin qofka u gebagabaysanaya biyo la'aan ayaa inaanu iska gebagabaysano horta biyo waa inuu raadiyuu dadka weydiiyaa waayo falam tajiduu maa'an aydaan biyo helin aydaan helintaasi waxay ku tusinaysaa in dalab iyo doondoon iyo raadin ay ka horraysay marka aad biyo raadisaanee weydaan fatayamamuu marka waa inuu qofkii haddii uu isleeyahay biyo waad helaysaa uu dee weyddiiyaa uu raadiyaa hadduu og yahay inaan waxba oolin waxba weydiin maayo leanna waa cabas bay noqonaysaa markaa ciyaar haddaad og tahay intiinna halkaa joogta ilaa xalay ilaa shalay koo biya inaydaan haynin dee ma dhul ay ka soo bureen waxba weydiin mayse markaa waa iska gebagabaysan laakiin waa marka meeshii tuhum biyaad jiraan ee aad wax tuhumaysa ama in wax laya ama in wax yimaadeen ayaad weydiinaysaa ood ohanaysaa biyayaa haya oo markaa intii uu gaari kara markaa ku noqon oo uu hareerihiisa eegi oo u dhawaaqi oo odhan man macahu maaun waryaa biyahayaha ma naga iibiye ayuu odhan ee weydaad iska gebagayso intaad markaa eegto un markaa weelkaaga ood iska gebagabaysato ayaan lagu oggolana falam tajiduu maan taasaan markaa la helin waxaa kaloo isaguna markaa shardiya camuu daahira ayaa la shardiyaa fatayamamuu saciidan tayiban ayaa waxay leeyihin camuud iyo markaa ciid daahir ah ku gebagabaysa dayibka bimacnaa daahir ayaa looga jeedaa wixii aan markaa camuudda ahayn ayaa markaa isagu aan gebagabaysigii gelaynin waxaa kaluu yidhi sheekhu laa mustacmalan waa inaanay camuuddaasi ahayn camuud markaa mustacmala oo la adeegsaday oo lagu gebagabaysa waa inaan ahayn laakiin camuuddu goormay mustacmal noqotaa laba jeer may noqotaa maa cara alcudwi aw tanaasara minhaa bay yidhahdaan wixii xubinkii dul saaran intaad ku gebagabaysay dul saaray gebagabaysii u saartay amaba ka dhacay baa la yidhaahdaa laakiin haddaad sinxi ku shubato oo aad ka qaataan wixii halkii ku hadhay mustacmal ma noqonayaan ee waa intaa saaran xubinkeedu isticmaashay iyo wixii ka dhacay ayuunbaa la yidhahda sidaa daraaddeed buu markaa wuxuu inoo yidhi multasiqan bilcudwi xubinkii ku dheggan oo munfasilan ama ka soocmay oo ka daatay ayaa markaa mustacmal noqonaya le'anno waxay leeyihiin dee mancigii mayda manci baa ku saarnaa iyo xayiraad baa ku saarnayd mar hadday xayiraaddii ka hadday xayiraaddii adiga kaa baday halkan markaa ayay fuushay ama u guurtay ayay markaa leeyihin sidii biyaha baynu ku soo arkaynin wa sharduhu shardigiisu bimacnaa waa mufradun mudaafun ilaa macrifa oo shuruuduhu baa looga jeedaa khawfun waa cabsi min isticmaali maa min isticmaali maa in bay hayde daruratu shicri buu markaa hamsaa u jaray biyo isticmaalkoodu markaa ka cabsa weeye ow faqdu maayin ama biyo waayidood weeye faadilin ka dheer canidabaa onkii dukhuulu wakti wakhtigii salaaddu waa inuu galaa wa su'aalun daahirun su'aal iyo weyddiin daahira ayaa la shardiyaa uu dadka weyddiiyo lifaaqidilmaa'i kii biyaa waaye baa su'aashan iyo weyddiinta daahirkaa loo shardiyaa turaabun daahirun camuud daahira ayaa la shardiyaa walow qubaara ramli qudhuurux markaa boodhkiiba yacnii ha ahaadee waa inuu markaa leeyahay ilay fatayamumu minhu baa la yidhi yacni waa in xaggii marka wax ay ka soo kaa soo raacayaane qururux markaa walow ciiddiisiiba iyo markaa boodhkiisiiba ha ahaadee waa inuu markaa dee camudaasi boodhna ay leedahay laa mustacmalan mid mustacmalahoo tayamum iyo gebagabaysi loo adeegsaday maya multasiqan kaasoo ku dhegan bilcudwi xidinka oo munfasilan ama ka socmay oo ka dhacay wa farduhu naqlu turaabin low naqal min wajhi lilyadi ow bilcagsi xal wa farduhu buu yidhi faralkiisu gebagabaysiga bimacnaa waxaa laga wadaa faralyaalkiisu naqlu turaabin camuud soo rariddii iyo soo guurintii weeye low naqala hadduu ka rara min wejhi lilyaddi u raro ow ama bilcagsi sida cagsigeed xal waa xalaaloobay wa qasduhu qasadkiisa weeye wa niyatu sibaaxatin niyo bannaysasho weeye wa niyatu sibaaxati fardin faral banaysiya niyad weeye aw isalaa wan misaaxilwajhi ay wa masxilwajhi wejiga masixitaankiisa weeye lalmanbati manbadkiiiyo halkay tibu ka baxayeen in la masaxa waajib maaha walyadayni labada gacmood masixitaankooda maca mirfaqin suxulkii lala qabo wa ratibilmasxayni labada masaxna kala tartiibiyo yacnii sida markaa tartiibtooda ay tahay u kala horraysi waxaa sheekhu halkaanu inooga hadlayaa furuudii ay tayamumku lahayd markaa wa farduhu sidii wa shardu aynu waa mufrad mudaaf ilaa macrifa wuu camimayaayo furuuduhu baa laga wadaa faralyaalka weysadu ama arkaantu waxa weeye ilaa lix ka koowaad wuxuu uhi naqlu turaabin waa inuu camuudda soo raro oo u soo qaadaa fatayamamuu saciidan tayiban baa la yidhi u qasiya oo bimacnaa xubinkii u soo qaada haddii aad markaa meelahan jiiftay oo gacantaada markaa boodhay lahayd oo aad markaa ku celceliso ayada markaa taas wafle waa inaad soo qaadaa naqligii waxa markaa meesha ka baxay bay leeyihiin qasadkii markaa loo qasinayaa soo rariddeeda ayaa meesha ka baxay haddaba wuxuu yidhi low naqala min wejhi lilyaddi ow bilcagsi xal haddii uu wejigii ka qaado oo uu gacantii u qaado ama gacantuu ka qaadayoo wejiga ayuu u qaaday xalla waa xalaalo waa bannaan tahay oo sawtaynu nidhi yacnii wejiga yacni xubinka wixii saaran ee ciidi waxay noqonayaan mustacmal bay noqonayaanoo lama adeegsan karo sawtaynu nidhi waxay leeyihiin waa in markii uu masaxay ciid kale ay ku timi ciid kale oo ku timi weeye oo masala markii uu masaxay ayaaba markaa dee ciidabi markaa ku soo rogmatay oo wejigii ay kaga daatay wejigiisii oo wada ciida ayuu markaa intuu ka soo qaaday ayuu markaa gacantii ku masaxay ama gacantii la masaxeedii weli lama gaarima haddaan wejigii la masixine gacan markaa ciiddii markaa ku taallay gacantiisa ayuu intuu markaa ka soo qaaday ayuu wejigii mariyey way markaa bannaan tahay laakiin tii uu wejiga ku masaxay intuu ka qaaday inuu gacmaha ku masaxo ayada taasi wax furan maaha waa tii aynu ka soo hadallayoo waa mustacmalkiin waxaa markaa iyaduna rugniga qasad qasad iyo markaa soo raridii ay markaa laba ka kala dhigayaan inaad uga qasado soona rarto yacni ayay laba ka kala dhigayaan waxaa iyana ka mid a niyo bannaysasho faral ama salaad banaysashadeed markaa inuu niyeeyo leanna waxay leeyihiin shaaficiyadu iyo madaahibta qaar kaleba tayaamumku raafic maaho xadadka ma kor yeelo oo iminka weysada iyo maydhashada rafculxadad baa la dhihi xadad koryeelkii waxay leeyihiin iminka xadadkii kaa koryeeli maaye waa mubiixun wuxuu kuu bannaynayaa uun yacni ama rukso u yahay uun inaad markaa ku cibaadaysato ood ku dalakin xadadkii waa sidiisii saa daraaddeed falyumise basharatow ay ahayd yacni markuu biyo jidhkiisa biyihii ha taabsiiyo markaa rafculxadad ma niyeynayee yacni faral banaysashadeed ama salaad banaysashadeed ayuu markaa niyeynayaa wan misaaxilwejhi waqasi markaa damiirka majruurka markaa laa ku jira ayaa wan misaaxilwejhi markaa lagu cadfayaa wejiga masaxankiisa halkaa iminka shicirka ayuunbaa saa u qabtae inmisaax imika waa masaxan inuu iska masaxmo laakiin masxi baa la ila waxaanu qasadiga naqliba waa laga maarmaane wan misaaxil wejhi ey wa masxil wejhi ayaa laga wadaa inmisaaxaasi masxi baa laga wadaa ee shicirka unbaa inmisaaxa yacnii u toosiyo u qabtay wan misaaxil wejhi wawajhi wawasi wa masxil wejhi wejiga masxitaankiisi weeye iyo labada gacmood ayagana in la masaxo ayuu yihi maca mirfaqin ilaa mirfaqa la masaxo famsaxuu biwujuuhikum wa aydiikum ilaahay baa yidhi masaxa wejiyadiinna iyo gacmihiinna masaxa haddaba yacnii inta la masaxayo aayaddu ma sheegin laakiin xadiid imaamu shaafic musnadkiisa ku warinaya bayhaqina sunankiisa ku warinayo abu daawuudna sunankiisa ku warinaya wuxuu tilmaamayey inuu markaa masaxay intuu markaa ku dhuftay inuu markaa wejiga ku masaxay dara ku dhuftoo labada ilaa dhudhummada markaa inuu masaxay ma xadiid daciif oo atayamun darbataani wa darbatulwejhi wa darbat alyadayn iyo almirfaqayn oo taariikhudii kayrkii ay warinayaan waa laba qudhufasho mid wejigaa iyo mid gacmaha ilaa mirfaqaynka weeye waxaa jira laakiin xadiid saxiixa oo bukhaari iyo muslim iyo ay warinayaan saxaabigii camaar ibnu yaasir waa kii tilmaamay inuu habeen jinaabooday gebagabaysna ugu maqlayey laakiin qaabka loo gebagabaysa muu aqoonin sidaa daraaddeed ayaa wuxuu idhi dee maadaama oo gebagabaysigu beddel ka yahay maydhashadii dee sidii aad biyahaba jidhka loo wada gaadhsiinayey waa inaad camuddana u wada gaadhsiiya wuu gelgelimaystay gelgelimismaregeelu sidu markuu dhallinyaradu malaamay haro kulba dhinac isugu rogayo ciidduu jidhkiisa wada gaadhsiinayo sidaasoo galu isugu laba rogay ciiddii oo jidhkiisao dhan wada gaadhsiiyey nebiga sala allahu alay slam ayaa arrintii loo sheegay markaasaa wuxu uhi innamaa yakfiika haakada war waxa kaaga filayd saasaa kaaga filayd dabeetana labadiisa gacmood ayuu dhulka sidaa u saaray weliba wuu afuufay oo ciiddiina wuu ka afuufay uma masaxa biha wejha wa kafayhi dabeetana wuxuu ku masaxay intuu saa ugu dhuftay hal mar ayuu wejiga iyo labada kaf intaa ayuu ku masaxay waa xadiidka ugu saxiixsanee masaladaa ku soo arooray axaadiidan markaa ilaa diraacaynka iyo labada darbo tilmaamaysaana waxa weeye laba xadiid oo axaadiid markaa daciifa weeye laakiin imaamu shaafici wuxuu leeyahay xadiidka camaar inaan qaadanno ee wejigaee labada kaf tilmaamaya annagu kan kale ayaanu ka xoojinay oanu ka horumarinay lakiin xadiidkani waa daciif kaasina markaa xadiid bukhaari iyo muslim ay wariyeen weeye waxa kaloo ayana uu yihi markaa labada masaxna waa inuu kala tartiibiyaa wejiga iyo markaa labada gacmood waa inuu masaxooda markaa kala tartiibiyaa oo dee wejiga uu horraysiiyaa gacmuhuna markaas ay dambeeyaan laakiin xagga naqliga iyo soo raridda ayada waxba shardi maa intuu hal mar soo raro ayuu midna wejiga ku masix karaa midna gacanta wa fardu ay furuudduu gebageysiga faralyaalkiisu naqlu turaabin camuud soo qaadideed iyo soo rariddeed weeye low naqala hadduu raro min wejhi lilyaddi intuu wejiga ka ra wejiga u raro ee min wejihi hadduu ka raro lilyaddi u raro intuu tii uu ku masaxay ay ka tagtay mid kale ku timi ow bilcagsi ama si cagsi iyadoo gacantuu ka soo qaado wejiguu soo raray xalla waa xalaal wa qastuhu inuu u qastiya camuudda ayaa la shardiyaa wa niyatu sibaaxati fard faral banaysashadeed niyadeed baa iyana fard farala aw salaati ama salaad banaysasha inuu niyeeyo wan misaaxil wejhi ay wa masxil wejhi wejiga inuu masaxaa isaguna ka mida markaa faralyaalka lal manbadi manbadkiyaalkay timuu ka baxayeen yacni masixitaankiisu waajib ma aha biyaha waxaynu soo tilmaannay in manaabidda timaha iyo halay ka baxaan la gaadhsiiyo waayo biyuhu way dhex geli karayaan laakiin haddii ciidda la yidhahdo masala hadday gacmihii ama wejigii markaa tima leeyahay oo la yidhahdo mid walba waa inaad hoostiisii halka udhexaysa gaadhsiisa xaraj iyo dhibaataa ku sugan oo dee ciidda biyihii la mid maaha biyuhu waxaa khafiifkaa meel walba gelayay ahaayeen lalmamadii halkay timuu ka baxayeen in la gaadhsiiyo camuudda waajib maaha walyadayni wamasxil yadayni labada gacmood masxitaankooda ee maca mirfaqin maca alxusulka waratibil masxayni labada masaxna kala tartiibi wa sunna tafrijun wa an yubasmila waqadim ilyumna wakhallil walwila wanascu khaatimin liawla tudrabu ama lihaani darbatin fayajibu wa sunna waxaa la sunneeya tafriijun ama tafriiqun waa laba nusqo inuu markaa qofkii gacmaha kala geeyo wa an yubasmila inuu bismi illaahi yidhaahdo waqadim ilyumnaa midigta horraysii wakhallil farihii isdhexgeli walwilaa xidhiidin ayaa la sunneeya wanascu khaatamin fargal saaridii liulaa tudrabu ta horraysee lagu dhufan ama lihaani darbatin amaa ku dhufashada labaad fa yejibu khaatamka markaa siibidiisii waajib ayay noqonaysaa waxau sheekhu leeyahy raximah allahu tacaala waxaa la sunneeyaa sunnayaashiibu halkan nooga galaye inuu gacmihiisa kala kaxeeyo tafriij ama tafriiq kala saaro markaanuu camuuddan u kala saarayo inaan gacmihiisu ay isu saarnaanine inuu gacmaha saa u kala saaro usaa u dhigo waxaa kaloo sunno ah weliba dee intuu markaa si aynu xadiidka ku tilmaamayna waa inu camuuddana iska iska iska iska yareeya sidaa markaa waa inuu saara iska saa isaga duwa ciidda iska yareeya deetana wejiga ku masaxa laakiin haddaa intaa saa ugu xamaarto xamaarto dabeetana wejigii aad mariso aad oo bahal lagu moodo laga cararaya tee waan tukanaya taasi waxa loo baahan yahay maha qun yar baa saa u saaraysaa waad iska fudaydinaysaa deedna wejigii baa si fiican u marinaysaa wa an yubasmila waxaa kaloo sunnaa inuu bismillaahi yidhaahdo oo sidii markaa dee sunnaha weysada iyo marka aynu ku soo arkayn marashada iyo iyadana markaa waa in uu bismillaahi yidhaahdaa waxaa kaloo ayana sunayaasha ka mid inu midigta horraysiiyo bidixda ka horraysiiyo gacanta midig hormasaxo haddana bidixda ku xigsiiyo wejiga xaggiisa sare markaynu xaggiisa hoose ka sarraysiiyo waxaa kaluu idhi wakhallil weliba inuu takhliil sameeyo faraha isdhex geliyo ayaa iyaduna markaa sunnaha sidii weysada oo kale inuu markaa faraha si isu dhex geliyo waxaa kaloo ayana markaa sunnayaasha ka mida wilaa iyo xidhiidhin inuu sameeyo gebagabaysigana markaa israaciye aanu markaa kala go labada masax markaa waynu israaciyaa haddana markaa gebagabaysiga salaadiina ayana u israaciyaayo dee culimmada qaar baa markaa isaa waajibiyey haddii markaa qofka fargaloo kale uu xidhan yahay waxay leeyihiin marka hore kudhufashada hore shaaficiyadu laba kudhufashay qabaane marka hore inuu saaraa waa sunne si dee gacantii oo ciidda ay wada gaadhay wejigii ugu masaxo laakiin ta labaad inuu saaraa fargalkii waa waajibo le'annoo biyuhu dee way dhex gelayeen oo biyuhu haddoon markaa mid dee haysto oo ku dheggan aanu ahayn ee markaa mid dee nafis leh hadduu yahay biyuhu way iska dhex gelayeen ay dhib may lahayn laakiin ciiddii ma dhex gelayso way adagtay markaa waa inaad fargal saartaa haddaad markaa ilaa diraacaynka masaxayso oo saacadii aad wax qabto iyadana waa inaad iska saartaa wuxuuhi wa sunna waxaa la suneeya tafriijun kala saarid ama tafriiqun farihi in la kala kaxeeyo wa an yubasmila inuu bismillaahi yidhaahdo ayaa la suneeyey waqadim ilyumna midigta horraysii wakhallil farihii isdhexgeli walwilaa xidhiidhin oo xidhiidyo gebagabaysiya ayaa la suneeya wanasu khaatamin fargal saaridii liulaa tudrabu toore ee lagu dhufa dhulka inuu markaa saaro ayaa la sunnayaa amaa lisaani darbatin qudhufashada labaad ayada ee gacmaha lagu masaxayo fa yejibu waa waajibayaa saaridaasi adaabuhu alqiblata an yastaqbila makruuhu turbul kasiiru listicmila xaraamuhu tulaabu masjidin wamaa fi sharci listicmaalu minhu xaruma wuxuu uhi adaabuhu adaabtiisu waxa weeye alqiblata an yastaqbila alqibla qiblada inuu qaabilo makruuhu waxaa loo galaysanay aturaabulkasiiru isticmila waa camuud fara badanoo la isticmaalay xaraamuhu xaaraantiisuna tulaabu masjidin waa masjid camuudii iyo wamaa camuudihi fi sharci sharciga dhexdiisa alisticmaalu isticmaal minhu xaggiisa laga isticmaalaa xaruma u xaran ama xurima la xaaraantinimeeye halkan wuxuu inoogu sheegayaa aadaabtii waa masnuunaadkii unbay ka mid yihiin waxaa ka mid ah aadaabta inuu qiblada la qaabilo le'anno dee qibladu waa ashraf alamaakin waa qibladeenna axyaan waa amwaatan sida nebigu sala allahu alay slm yihi wixii cibaadiya wanaagga in lala qaabilo ayaa sunno ah qodobka labaadna waxaa iyadana loo karaahiyeystaa inuu camuud fara badan isticmaalo le'anna wuu fool xumaynayaa sunnuhu waa inuu camuudda markaa iska yareeyo iska cafuufo dabeetana si yar markaa oo qadra xaaja ah inuu markaa u isticmaalo waxaa kaloo ayana xaaraan markaa gebagabaysi oo ka abuu leeyahy inuu camuud masjid isticmaalo masaajidka hadduu camuud yahay camuuddiisa inaad isticmaashood gebagabaysi u isticmaashaa waa ma bannaana macnaha sharcigu wuxuu dhiirigelaya wax kasta wixii loogu talagalay waa in loo isticmaalaa awda waxaa loogu talagalay markaa in lagu tukado wax kale kuma samayn kartid fiishyadaa aad arkaysa iyo waxaa loogu talagalay in masaajidka un loogu adeego oo la geliyo hufarkiisa iyo waxaa loogu qabnay inaad markaa laabtoobkaaga iyo moobilkaaga gelisaa kuma bannaana ciiddiisi baa lagu leeya inaad ku gebagabaysaa kuma bannaana yacni wax walba wixii loogu talagalay weliba wixii waqaf ahee ummadda ka wada dhexeeya yacni si gaara in loo isticmaalaa iyaduna ma bannaana markaynu leey ciiddii masaajidka markaa in la isticmaala ma bannaan hantida ummaddu leedahay markaa inaad qaadato inaad markaa ku tagribashaa doonta inaad ka yeeshaana dee waa ka sidana camuuddii masaajidkaa lagu diidan yahi wamaa fi sharci listicmaalu minhu xaruma iyo wixii ciidahee sharcigu isticmaalkiisa uu diiday dee waa maxay waa ciidaad dhacday ama midaad markaa soo xadday halkaa hadday ciidi u taallo qofku dhigto dee isagoo ku oggolaaday may kaga gebagabaysan maysid ya hadduu halkaa lawdh ku rogto oo dabeetana aad tidhaahdo markaa aad og tahayna inaanu oggolayn oo tidhaahdo gurigaygaan iskaga dhisanaya ama hortaydaan iskaga kabisaya kuma bannaana bahalowed baan meel yar sameeye oo lawdh haaf haaf ciida ayaa meel yaallay wiig dambaan kusoo noqdo midhbo ma yaallo waa la iska qurtayba maashida qaarigeedii waad ogdi waa dadka yani axkaam fara badan ayaa markaa ka maqan waa gaala inaad ciiddii halkaa u ku rogtay haddaad ogtahay inaanu kuu oggolayn inaad ka dhaansan karin berkadiisii inaad biyihii ka darsan karin isagoo kuwa idmaa kuu fasaxa mooyaane haddaad si og tahay qofkan inuu raalli ka yahay oo waxaan markaa aanay wax dhibaato agdiisa aanay ku haynin dhibaato markaa male markaa saasay axkaamtu aanay isugu jirin sidaa markaa ha loola socdo adaabuhu adaabtiisu alqibla an yastaqbila alqibla qiblada inuu qaabilo weeye makruuhu makruuhiisuna aturbu lkasiiru camuud farbadu isticmila la isticmaala weeye xaraamuhu xaaraantiisuna turaabu masjidin masjid camuudii inaad markaa isticmaasho weeye iyo wamaa camuud fi sharci sharciga dhexdiisa alisticmaalu isticmaal iyo adeegsi minhu laga hegsa xaruma uu xaaraan noqdayoo dee waa ciid cid kala leedahay inaad markaa dee ka isticmaashood ama ka dhacdaa ama aad ka xaddaa midaan markaa kuu bannaanayn weeye mubdiluhu ma abطala alwuduuc wallaahu aclam halkaynaogu joogo